xafiiska xidhaalintu wuxuu codon kusoo eedeeyey eedo dhowr oo ay ugu weyn tahay inuu xigay xamar oo uu ololeeyey ama taageeray madaxweynaha cusub ee soomaaliya loo doortay maxamed cabdullaahi farmaajo falkaasoo xidhaalintu ku tilmaantay inuu jibinayo xeerarka dalka oo yahay qaranka waxyeelow yahay taas bay kolkaa maxkamaduna ku raacday ku ayiday ujeedada u weyn ama waxa u weyne lagu lagu xukumayna waxay ahayd tegidiisii xamar iyo facebookiisa videoyo uu soo dhigay oo muujinaya isagoo xamar jooga aad iyo aad baanu uga xunnahay manaanaan filaynin in cabdimaalik muuse abdoon la xukumo waxaanu argnay una arkaynay dooda iyadana ku salaysan caddeemaheediina keenay inaan cabdimaalik wax dembiya aanu somalilan ka gelin qawaaniinteeda iyo shuruucda u yaalana aanu jibin marka maanaan filaynin in in lagu xukumayo xarigaynta le kumana qanacsanin aadna waan uga xunna horta xeerka ciqaabta guud ee somalilan isticmaasho lixdankii baa la sameeyey somalilan wuu ka horreeyey oo wax badan oo somalilan gudaheeda aan dadku jeclayn baanu kaba hadlaynin marka anagu ma qabna ina xafiiska xiraalintu keentay caddeen muujinaysa inuu faldambiyeed ka garay somalilan cabdimaalik muuse cabdoon in farmaajo la taageero iyo in loo hambalyeeyo iyo in xamar la tago midkoodna shuruucda somalilan dembi kama dhigayaan bale siyaasiyiinta somalilan qaarkood baa hambalyeeyey madaxweyne farmaajo oo dunida dhan madaxweyne isku jira dadka qalbiga way ka kala jeclaystaan marka wuxuu somalilan ka galay iyo qaanuun somalilan yaaluu jibiyey lama cadaynin san anagu qabno waxaan qabnaa in anagu keena caddayn ku filan cabdimaalig uu ahaa nin wanaagga ka shaqeeya oo somalilan waxtarkeeda ka shaqeeya oo heeso wanaagsan u qaaday oon weligiiba wax waxyeelo u geysan kara somalilan inaanu samaynin